barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah shanta bisha agost ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duurnimo halka washington ay saacaddu tilmaamayso lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo cabdulqaadir samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah xarun lagu tababaro dhallinyarada soomaalida oo laga furay magaalada nairobi ana waxaan ka bararta waxa la dhaho typical setting typical setting waxaa sidii kombiyuutaraha markin oo markay hadlaabaan keyboardyaashaas loo hagaajiyo keyboardka barka la isticmaalo lagu isticmaalo loo hagaajiyaan bartay si bilaash oo dana oo waqti fiicana lagu gelin ugu yaraan hal bil iyo hal bil iyo bar meelasha waan dhigtay
waxaa kalood maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wariye ka tirsan t v-ga astaan oo mar walba soo tabiya ciyaaraha uu xulka qaranka soomaaliya ku ciyaaro dibadda
kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn idaacaddeenna
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
madaxweynaha maraykanka ayaa amar ku bixiyey in hoos loo dhigo calanka maraykanka muddo shan maalmood ah ujeeddada tallaabadan ayaa ah si loogu tacsiyeeyo dadkii ku dhintay laba toogasho oo ka dhacday gobollada texas iyo ohio toogashadan ayaa waxaa ku dhintay sagaal iyo labaatan qof saraakiisha ammaanka gobolka texas ayaa sheegay inay dalban doonaan in xukun dil ah lagu fuliyo ninkii weerarka ka geystay magaalada elbaso ee gobolkaasi madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa inuu maanta oo isniin ah si ballaaran uga hadlo falkan inkastoo mar shalay su-aal laga weydiiyey uu u sheegay dadka weerarka fuliyey inay yihiin dad maskaxda ka jiran
shaqo joojin ballaaran ayaa curyaamisay howlihii shaqo ee hong kong maanta oo isniin ah guud ahaan shaqaalihii ayaanan saaka tegin goobahoodii shaqada sidoo kale waxaa la hakiyey laba boqol oo duulimaad dibadbaxayaasha ka soo horjeeda xukuumadda ayaa xidhay waddooyinka iyo goobaha laga raaco gaadiidka si ay shaqaalaha uga hor joogsadaan inay tagaan xafiisyada iyo meelaha ay ka shaqeeyaan gudoomiyaha hong kong kari lam oo haysata taageerada xukuumadda dhexe ee shiinaha ayaa ku tilmaantay shaqo joojintan iyo dibadbaxyadaba kuwo curyaamiyey dhaqaalihii hong kong lam ayaa diiday inay isceshisho kadib markii ay dibadbaxayaashu ka dalbadeen inay xilka ka degto
dohor wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen ama idinkaga imaanayay waa idaacadda v o a markana nairobi xaafadda isliyi ee magaalada nairobi waxaa dhowaan laga furay xarun lagu tababaro dhallinyarada soomaalida ah ee ku nool kenya maamulka xaafadda isliyi ayaa sheegay in ujeeddadu ay u fureen xaruntan ay tahay sidii loo kobcin lahaa aqoonta dhallinyarada soomaalida warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray qadar maxamuud xareed xaruntan oo uu maamulka degmada kaamakunji gaar ahaana xildhibaanka laga soo doorto degmadaasi uu dhowaan ka hirgeliyey xaafadda islii ayaa looga gol leeyahay sidii dhallinyarada loogu samayn lahaa tababaro dhanka xirfadda ah oo ay mustaqbalka ku shaqaystaan iyo sidoo kale in looga wacyigeliyo dhallinyarada fikirka kooxaha xagjirka oo la rumaysan yahay in waayadan dambe uu aad ugu sii badanayay gudaha dalka kenya xaruntan tababarada dhanka aqoonta ah lagu siinayo dhallinyarada waxaa taageeraysa dowladda kenya mana ahan oo keliya in dhallinyarada kenyaanka ah ay ka faa'iidaysanayaan adeegyada ay bixiso xaruntan ee waxaa sidoo kale jira dhallinyaro kale oo ka kala yimid waddamada gobolka geeska afrika kuwaasoo ka faa'iidaysanaya tababarada ay bixiso xaruntan maxamed ismaaciil shine oo ah maamulaha xaruntan ayaa waxa uu iga waramay ujeedadii markii hore loo asaasay xaruntan iyo dhallinyarada soomaalida ee ka faa'iidaysta magacayga waa maxamed ismaaciil waxaan ku magac dheerah shiine sababta loo dhisay waxay tahay ay ahaydba in dhallinyarada xaafadda saa la socotaan boqolkiiba toddobaatanka mukunji waxaa loo yidhahdaa dhalinyaro intooda badanna waa shaqo la-aan in ay shaqo la-aantaas ugu baxaan ee, goobaha ay fariistaan iyo xarumaha ay fariistaan fadhi kudirirada iyo meelaha banooniga ku ciyaaraan intii ay ku mashquuli lahaayeen inay xaruntan yimaadaan ee, farsamada i c t ga lagu baro iyo si online ah qofka inuu asaga iskiis shaqo u raadsado oo uu shaqo ku raadsado loo tababaro farsamooyinkaas la baro Ee, cutubkii koowaada ka baxay ee, cutubkii labaad ee dhallinyarada ayaa hadda barnaamijku u socdaa Ee, waana sidaas ugaas marka soma- dhallinyarada soomaalida maxaa la baraa iyaguna gaar ahaan dhallinyaradoo dhan waa isku i t gaasa la wada baraa oo wax soomaali qaas u ah ma ahan Ee, xaafadanna waa xaafad ee, qowmiyado badan ee, ku- ay ku nool yihiin waa xarun ee, caasimaday ku taallaa waana meel ee, dad tiro badan ay ku nool yihiin waa meel deegaan ah waana meel ganacsi ah Ee, dad kaloo dax- wadamada deriska ka yimidna way ku nool yihiin Ee, marka lama kala sooco Ee, dhalinyaro guud ahaan ayaa halkan tababaro lagu siiyaa waxaa kaloo ku yaala howl weyn oo dhallinyarada aan ku wacyigelinno khibrada- eh, xagga argagixisada iyo arrimaha muqaadaraadka iyo waxaasoo dhan aan kaga wacyigelinno annagoo la kaashanayna culamaa udiinka waxgara- eh, waxgaradka iyo hay-adaha dowliga iyo kuwaan dowliga ahaynba Een, marka dhallinyarada soomaalida oo kale sidee ayay uga faa'iidaystaan barnaamijkan walahi si fiican ay ugu faa'iidaystaan Eh, maadaama meesha aad aqoon ka kordhisanayso intooda badanna dhallinyarada ay sa- camal la-aan yihiin qaar dugsiyada aysan weli dhammayn Eh, fursad wanaagsanay u tahay dhallinyarada hadda ka baxday qaar shaqo way heleen taaw Eh, kuwa kalena waxaan u rajaynaynaa inay ayaga shaqo helaan qaarna iskood ayay shaqooyin u bilowdeen taasna waa wax horumar oo lagu farxo waxaa kaloo yaraaday eh, dhallinyaradii qolooyinkan argagixisada ah ay isticmaali jireen ama ay fikrado qaldan ku shubi jireen inay hoos u dhacday xaafadeennan kamkunji guud ahaan Eh, intooda badanna qaar ay soo laabteen Eh, haddana inta joogtana ay diyaar u yihiin ayna fahamsan yihiinba muhiimadda ay tahay waxa ugu muhiimsan oo dhallinyaradaas ay ka faa'iideen ay tahay inay fahmeen arrin- arrimaha argagixisada iyo qaabka looga hortago iyo qaabka loo dareemaba qofka in uu ku wado meel qaldan marka ma si bilaash ayaa loo baraa dhallinyarada Ah, waa si bilaash ah waa si lacag la-aan ah wax lacaga log- ah, lacag ma ahan Eh, dowladda lafteeda eh, dowladda dhexe ee wasaaradda qaybta informationka iyo technolojyada cabdicasiis dhaqane waxa uu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida ee ku nool xaafadda islii ee ka faa'iidaysanaya adeegyada waxbarasho ee ay bixiso xaruntan dhowaan laga hirgeliyey xaafadda islii ee lagu tababarayo dhallinyarada bismilah anoo salaanta muslim ku bilaaba asalaamu calaykum waraxmatullah magacayga waxaa ladhahaa cabdicasiis dhaqane laakiin maxaad halkan ka barataan ana waxaan ka bararta waxa la dhaho typical setting typical settingna maxaa waye sidii kombiyuutaraha markin oo markay halaabaan kiiboodhyaashaas loo hagaajiyo kiiboodhka barka la isticmaalo lagu isticmaalo loo hagaajiyaan bartay Aha.
marka ma si bilaasha lagugu baraa Ah, sida bilaash waay sida bilaash oo dana oo waqti fiicanaa lagu gelina ugu yaraan hal bil iyo hal bil iyo bar meelasha waan waan dhigtay oo lacag laana free ah Ah.
marka maxay kula tahay markaad dhamaysid inaad ka faa'idi doontid Em, okay faa'iido way jirtaa balse aniga qalabkii oo lagu isticmaalay waxaasan haysan balse maadaama aan bartay koleyba qalab ma weyna insha allah waa insha allah wax ilaahay qor ma weyna dhalinyaro kale waa kula dhigtaan ha ugu yaraan dhalinyara tiradooda ma xisaabi karo balse dhalinyaro badan way la dhigtaan ha dalka kenya waxaa muddooyinkan ka socday dadaallo lagu kobcinayo maskaxda iyo aqoonta dhallinyarada dalka oo ay soomaaliduna ka mid tahay kuwaasoo ay dowladdu oga gol leedahay yaraynta fikirka kooxaha xagjirka ee inta badan weerarada ka geysta gudaha dalka kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
Ah, markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta waxaa idinku soo maqan codadka cawaalo aadan iyo aamina afriig heestii taageero makaahila
jacaylnimu kugu tolo ku taagsaday baanahe ku taagsaday baanahe taageero makaa hela jacaylnimu kugu tolo ku taagsaday baanahe ku taagsaday baanahe taageero makaa hela adoo ibatoyo wale wadigan isku kaytige adoo ibat hadalka waad igu tidhe hadalka waad igu tidhe tudhaan gacan maad isiin weyn siduu dogo sarbeebaab lagu tuusa weyn siduu dogo sarbeebaab lagu tuusa hadalka waad igu tidhe hadalka waad igu tidhe tudhaad gacal maad isiin
intaasna waxaynu kaga gudbaynaa heeskaasi ay nagu luqeynayeen fanaaniinta cawaale aadan iyo ahman afrika halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a cabdulaahi xasan cilmi waa wariye ka tirsan qaybta isboortiga ee tv-ga maxalliga ah ee astaan ee magaalada muqdisho cabdulaahi waxa uu si gaara telefishanka ugu qaabilsan yahay soo tabinta ciyaaraha ay ciyaaraan xulka qaranka soomaaliya oo uu mar walba la safro dalalkii uu raacay xulka qaranka soomaaliya waxaa ka mid ah dalka jabuuti oo ay dhowaan ka dhacday ciyaar dhex martay xulalka soomaaliya iyo uganda haddaba waryaheena jabuuti sagal saciid faarax oo kula kulantay magaalada jabuuti ayuu uga waramay qaabka uu dadka soomaalida ah ugu soo gudbiyo ciyaaraha
astaan ayaan ka shaqeeyaa qaybteeda sportska oo aan markaas shaqaaleeda aan ka tirsana astaan maadaama ay ballaarantaha qaybo kala duwan leedahay sida ubadka tv-ga iyo weliba muusiga filmaanta iyo qaybo kala duwan leedahay laakiin ani qaybtan ka shaqeeya waa qayb sportska markay noqoto isboortiga waxay igu maqaalaa inaad u raacdaan tiimka qaranka meel kastuu tegayo arrintaa ka waran
markasta xulka qaranka soomaaliya waxa keliya ka maqan waxay tahay in uu helo dhiirigelin in loo sheega ciyaartooda in muqdisho laga daawanayo dadkooda inay daawanayaan islamarkaana ay la socdaan soomaalida meelaha kala duwan ay ku sugantaana ee aad ula socdaan taas oo markaas dhalinaysa in ciyaaryahan kasta berformansigiisa ama qabciyaareedkiisa uu kor u qaado marka waxaa anagana markaa jaalis noo tahay in bulshada oo ku dhibaneed inay helaan ciyaaraha soomaalida maadaama inta badan ciyaaraha ay ka qayb galaan aan si toosa tviyada isu tubin in marka aan si toosa usoo tubin oo adigan markhaataadkeed inaan soo tubino kulankii jabuuti iyo soomaaliya ee saaxiibtinimo haddana kulankii uganda iyo sidoo kaleeto soomaaliya halkan kasoo tubin weliba waxay tahay in markaa aniga aan si gooniya shirkadeena maamulkeena oo inoo garab istaago oo shaqaalaheena u gartay in markaa sbortsku ay tahay waxa ugu wanaagsan ee la hirgelinayo waxaa intaa dheer in horyaalka soomaaliya ee lagu ciyaaro garoonka konis in markaa kulan kastaoo ka mid aan si toos u tubino oo ciyaarihiisa aan tubino ciyaaraha kala duwan sida xiriirada kala duwanna aan la shaqeyno runtii astaan waxaa tihiin xaruntii ugu horreysay ee warbaahin ee tiimka qaranka xooga saara meel walba uu raaca ee taga meel walba kubad laga ciyaarayo bal ka waran dadka idinku xiran iyo barnaamijyadiina kale ee aad samaysaan ee ummadda soomaaliyeed u samaysaan waa sidaas mar kasta halkudhiga astaan u dheganaa wuxuu yahay astaan waxay astaan u tahay inay xaqabtirto baahida bulshada bulsho badanaa nagu xiran oo markaasi kanaalkaas ugu jiraa xaafadooda kuwobaa muusigii ku xiran oo naga hela kuwobaa ubadka ku xiran oo barnaamijyadii ubadka lagu dhiirigelinaya ama lagu mashquulinayay ka hela sidoo kaleeto kuwo kale sbortska aad u xiiseeyo nagu xiran haddii ay lahayn ciyaaraha dibadda oo iyana aan tabino iyo kuwa gudaha oo inta badan toddobaatan boqolkiiba aan diiradda saarno marka astaan maamulkeedana waxaa u go-an oo haddaba sidaad muuqato aniga aan ka mid ah shaqaali lasoo diray in markaa meel kasta oo ciyaaryahan soomaaliyeed kubadda ku tuurayo in markaa kaamiro astaan inay garab taagan tahay
anoo qudhada jooga garoonka haddana dadka marmar waxaan daawanaynay adigu taad tabinayso runtii dad badan baa la dhacsanaa codkaaga marka cimiladu jabuuti kuleyl bay ahayd dushaad saarneyd xagga sare garoonka oo runtii kulul waxaad tarabuunkaa saarneyd runtii oo kulul ka waranba mise jeer baad biyo cabtay goleylkaiyo adiga ka waran walaahi dadka horta waxay dhahaan mar kasta war adiga ma noogeysiba maanta dhan saana u kheylinaysaa maanta dhan waa waxawaaye kheeladaada bixdo laakiin aniga waxaas dhan ma dareem mar kasta oo mikrofonkaas aa qabsado kaamiramaanka ila socdo oo is- i dhaho baley hoosh waa bilaabatay kubaddina la baasto waa ku raaxaystaaba shaqadeeda oon iyo wax dhan ma dareemo waxaa laga yaabaa hadda ciyaarta dhinaad tibinaya hadda sagaashan ka daqo hal ceeg caafiya aan cabi cimiladana waa afartan iyo koo digri sentigrade oo aad dareemi kartaa marka eh, waxaa waaye mar kasta haddaad shaqadaada ku qanacsan tahay oon iska daaya haddee baahi ku haysa xataa shaqada unbaa fiirinaysaa laakiin ujeedadani waxay tahay in marka ummadda soomaaliyeed wax fiican ay helaan sportskana meel wacan uu gaaro qaranka soomaaliyana insha allah guulo uu keeno qosla ay muqdishoa ka shaqaysaa habeenay maalin xaruntiina waa halkaa dad badan oo dunida ku noolna muqdisho markay maqlaan ma cabiri karayaan quruxda iyo waxyaabaha ka jira gudaha magaalada waxay qiyaasaan waxay warbaahinta ka maqlaan Een, ma qiyaastaan inay dadku wax bartaan in dadku is aroosaan in isjeclaadaan in xaflada la dhigo in la baashaalo in in kubad la ciyaaro waxaas oo dhan qofkan dhex joogin ama qofkan ogeyn waxaa runtaa ka socda mooyaane qof kale ma cabiran karo bal ka war hadda adi wariye ahaan muqdisho ka dhex shaqaysa wariye sport baa tahay dadka oo dhan sport way jecel yihin mucaarad walaa muxaafid ka waran dareenkaaga hadda siday tahay xaaladda een, een, ammaanka muqdisho iyo isbedelka Een, aniga ahaan horta een, ani shaqadeeda waxay tahay sportska weligay er siyaasadna ma soo qorin siyaasadna ma dabagelin Een, dhegta uun baan ka maqlaa waana kasii socdaa marka haddana saas ay tahay een, mar kasta dadku sawiro qaldan ay qaataan een, saxaafaddu waa dad keliya looga baahan yahay inay ka dhaadhiciyaan dadku sawirkaasun waa sawir qaldan laakiin sawirka saxda ama sida saxda ay jirtana ee markaa een, loo sheego Een, aad iyo aad waxaa markhaati ka aheen in xilli habeenne soddon sano kadib muqdisho lagu ciyaaray oo anigaa kula hadlaya ciyaartaas aad tibinay weliba dad badan aad noogu soo dhiirigeliyeen ciyaarahaas siday u dhacayeen dadka dibaddaba haddaa hal daqiiqa ka maqannahay qaranka soomaaliya baxadii la dhaho astaan ayaan kala socon doonaa qof kasta ku leeyahay astaan ma raacday waa su-aashii isweydiinayaan xiriir kubadda cagta ayaa markasta iyana markaa door weyn ka qaata oo caawiya dhanka markaas haddii aan lahayn dalkula- dalkugalada iyo sidoo kaleeto een, delegatetka ama martida ee markaasi qaranka ee wadamada kale u casuuman in markaa ee, nagu soo daraan marka ee, astaan waxaa diyaar unaa qeybteen sportska oo wariyaal fara badan leh in markaa meeshii ciyaaryahan soomaaliyeed kubadda uu ku tuuro kaamirada astaanna ee muuqaalkiisa soo duubto
cabdulaahi xasan cilmi oo magaalada jabuuti ugu waramayay wariyaha v o eda sagal siciid faarax halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya cabdulqaadir samakaab
aan ku bilownay dhegaystayaal kooxda manchester city ayaa ku guulaysatay koobka community shell ee laga ciyaaro gudaha ingiriiska koobkaasi oo ay inta badan ciyaaraan labada kooxood ee kusoo kala guulaysata horyaalka ingiriiska iyo weliba f a kabka ingiriiska laakiin labadii koobba waxaa kusoo guulaysatay kooxda manchester city sida uu sharciga dhigayana kooxda ku jirta kaalinta labaad ee horyaalka kula tartamaysa ayaa la ciyaaraysa oo liverpool ayay wada ciyaareen waxaana manchester city ay ku adkaatay ciyaarta rigoorayaal iyadoo qaybtii ciyaarta loogu talagala ee kusoo dhammaatay barbaro kooxda manchester city ayaa niyad fiican ka helaysa ku guulaysiga koobkan ka hor inta uusan bilaabanin horyaalka oo maalmo un ay naga xigto tababaraha kooxda manchester city beb guardiola oo la weydiiyey sanadkan wejiga uu yeelan doono horyaalka ingiriiska iyo weliba haddii ay jiraan kooxo si gaar ah ugula tartami doono ayuu sheegay in kooxaha horyaalka ingiriiska ama lixda kooxood ee ugu sarraysa dhammaan ay ka mid yihiin tartamayaasha laakiin si gaar ah waxaa loo weydiiyey waxa kooxda manchester united uu ku soo kordhin karo ciyaaryahan harry maguire oo kooxdaasi ay soo iibsatay waxaana guardiola uu sheegay inuu jeclaa in harry maguire uu kooxdiisa ku arko wuxuuna tilmaamay tayada uu leeyahay laacibkan isaga oo sidoo kalena ku ammaanay habka uu kubadda u maamusho iyo weliba degganaanta ka muuqata gardiola ayaa ku dheeraaday faallada uu ka bixinaya harry maguire wuxuuna tilmaamay xitaa inuu qayb ka yahay weerarka ay qaadayso kooxdiisa maguire ayaa lagu xusuustaa in kooxda liverpool uu barbaro la galay goolkana uu ka dhaliyey taas oo haddii liverpool ay badin lahayd ay horyaalka ku guulaysan lahayd waxaana twitterka barta twitterka aad loogu qaybsanayay ama taageerayaasha manchester united ay ku durayeen taageerayaasha liverpool in maguire uu ahaa kii liverpool u diiday inay ku guulaystaan horyaalka ingiriiska weli kooxda manchester city aynu ku jirnaaye kooxdan ayaa waxa ay wada hadallo kula jirtaa ciyaaryahan jow cancelo oo u ciyaara kooxda yuventus una dhashay dalka bortuqal xidigan garabka daafaca ah ka ciyaara ayaa manchester city waxa ay doonaysaa inay beddel uga dhigto ciyaaryahan donilo oo uusan ku qanacsanayn tababare beba guardiola qaab ciyaareedkiisa kanselo ayaa kooxda juventus sannad ka hor kaga soo biiray kooxda valencia heshiis ku kacay shan iyo soddon milyan oo pound laakiin manchester city ayaa hadda doonaysa in donilo uu qayb ka noqdo heshiiska kaas oo real madrid ay kaga soo iibsadeen lix iyo labaatan milyan oo pound isku beddelashadan ayaa waxa ay u dhici doontaa in manchester city ay lacago raacsiiso ciyaaryahan donilo kooxda manchester united-na waxa ay soo gebagabaysay amaba ay ka baxday heshiiskii ama wadahadalladii ay kula jireen ciyaaryahan debala waxaana manchester united ay sheegtay inay isaga baxday yuventus ayaa waxa ay doonaysay in debala ay ku badashaan romelo lukaku oo aan boos joogta ah ka haysan kooxdiisa manchester united laakiin hadda xaalku waxa uu u muuqdaa in la kala joogsaday oo yuventus ay adkaan doonto inay helaan lukaku yuventus ayaa ku qasbaysay debala inuu ku biiro kooxda manchester united si uu heshiiska qayb uga noqdo sidoo kale debala ayaa wadahadallo la geli doona kooxda tottenham yuventusna waxaa ka go'an in mar kasta laacibka uu isaga dhaqaaqo sida ay ula dhaqmayso debala kooxda yuventus ayaan la ammaanin oo dadka ciyaaraha falanqeeya waxa ay leeyihiin ma wanaagsana in sidaas ay kula dhaqanto dhegaystayaal haddii aynu u weecanno dhanka iyo sbain kooxda real madridna waxa ay u xusul duubaysaa inay hesho ciyaaryahan powel bogba zidaan ayaa aad u raadinaya laacibkan laakiin manchester united ayaa iyadu waxa ay doonaysaa inay sii haysato laacibkan maadaama ilaa iyo hadda aysan helin beddelkiisa wadahadallo ay kula jireen ciyaartooyda kale ah bruno fernandes iyo weliba sergey milankofich ayaan suuro gelin kuwaasi oo manchester united kaga imaan lahaa kooxaha sporting lisbon iyo weliba lazio haddii manchester united labadaasi ay midkood hesho waxaa suuragal ah in boqol iyo konton milyan oo bawn ay ka siiyaan pawl bogba wararkeennii ciyaarahana waa nageynta
aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaara halkaad ka dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdinuur saalax jaas iyo heeskiisii wareys
adduunyadu wareeriyo dulwal iyo dhibaatiyo rawaya badanaaye warankii jacaylka iguwa banisto aduunyadu wareeriyo walwal iyo dhibaatiyo hawaya badanaaye warankii jacaylka iguwa baristo nahaga kala jaraye wixii muuqda waa qabo wahay waatan oo kale wadka waa ku samirtaa wixii muuqda waa qabo wahay waatan oo kale warqaadahaa la qoray iyo warkaysyada adduunyada weydii mahaygii kama heli jawaabo waxaan kama waraysane warqaadaha la qoray iyo warkaysyada adduunyada weydii mahaygii kama heli jawaabo waxaan kama waraysane
codkaasi baxsan ee cabdinuur saalax jaas ayaa u dambeeyey idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaab ah xuseen barre iyo maxamed cabdisandheere oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo idaacaddeenna galabta waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
walbahaarka caashaqa baa iga wareersho nahayga kala jaray warisay adaan kuwaalanaya haway weheshigeeni walbahaarka caashaqa baa iga wareersho nahayga kala jaray wadka waa ku samirtaa wixii muuqda waa qabo waxay waatan oo kale wadka waa ku samirtaa wixii muuqda waa qabo waxay waatan oo kale warqaadaha la qoray iyo warkaysyada adduunyada weydii mahaygii kama helin jawaabo wacanka ma waraysa